haddaanay ku duleelin biradii weelka in la soo celiyo ka qusarati tamrin timirta cawdi iyo bacdiya wixii ku jiray weeyaane fa hiya hadiyatun weeye aydan fa huwa hadiyatun weyan aydanen wailaa haddii kaleo caadadu ay ku dareertay in shaygaa layska soo celiyo falaa hibo ma noqonayo hadiye ma noqonayo wayacluma isticmaaluhu waxaana xaaraana in loo isticmaalo ilaa fi akli hadiyati minhu hadiyadda ka cunitaankeeda wax kale in loo isticmaalaa waa xaaraan in iqtadat lcaadatu hadday caadadu sidaa keento waxau leeyahy sheeko walow bacaa hadiyatan fi darfin nin baa hadiyad diray hadiyaddii weel buu ku ridi fii darfin weel buu ku ridi bal waxaad u eegaysaa un caadada dadkaasi waxaa laysu hadiyeeyo weelka lagu soo riday in weelka la soo celiyo iyo in layska haysto ayuun baa loo eegayaa fain lam tajri alcaadatu biraddihi haddaanay caadadu yani ku dureerin shaygaa in la soo celiyo ka qusarati tamrin waaba timirta weelkeedii waa markaa waxaa qusaradu waa waxaa weelkaa timirta lagu riday ama taneg ha ahaado ama caw ha ahaado wuxuu doonaba ha ahaadeen haddii aanay in la soo celiyaa caado ahayn fa huwa hadiyatun aydan hadiyu noqonayaa wailaa haddii kaloo la soo celiyo dee waaba xeedhiyihii oo kale eh marka ay fijaanadaasba weeyaan markaa islaamuhu soo samaynayeeni oo in la soo celiyo ayaa markaa caadadii ay markaa ku dureertay falaa shaygii hadiye noqon maya ammaanuu noqonayaa markaa weelkii weynaad iska soo celisaa waxaa kaloo sheekhu ui wayaxrumu waxaa kaloo xaaraane isticmaaluhu shaygaa inaad u isticmaasho ilaa fi akli hadiyati minhu waxoogaygaa muqmadaasun ka cun laakiin mid kale ha ku ridanin caanana ha ku shubanin muqmad kalena ha ku doonanin weeye ila wixii waa ammaana hadiyaddaa lagugu soo riday unka cunideeda mooye wax kale inaad u isticmaashaa laba mana ilaa fi akli hadiyati minhu hadiyaddaa ka cunitaankeeda mooye wax kale loo isticmaalay in iqtadat alcaadatu hadday caadadu weliba sidaa ay keento sidaasumaa lagu dhaqmayaa waliba markaaba waynu iska celiyaa haddii caadadu lafteeda ay ku jirto in laga afrogto oo dabeedna la iska celiyana waa inaad ka afrogatay oonad ku cunin oo taa lafteeda markaa tacaddi noqonaysa raxmaan raxiim kitaabu luqadati luqadada waxaa la yidhaha ayuu kitaab yahay oo bimacnaa baadidii ah markaa luqada ama luqda waxaa luq ahaan la yidhaha maa wujida calaa taطallubin waa wixii doondoon lagu helo faltaqadahu aalu fircawna ayaa qaaday oo qaatay bay layidhi nebi muuse markuu ka sheekeynayo sharci ahaan luqada waxaa la yidhaahdaa maa wujida fii mawdicin gayri mamluukin min maalin aw mukhtasin daayicin min maalikihi bisuquuطin aw gaflatin wanaxwiha ligayri xarbiyin laysa bimuxrazin walaa mumtanicin biquwatihi walaa yacrifu lwaajidu malikahu waa tacriif dheer waxa weeye wixii meel laga helo meel aan cidi lahayn wixii laga hela ayaa la yidhaahdaa waxaasoo maal ah ama wax qofkani ku gaara ah oo ka lumay ciddii lahayd oo ama ka dhacay ama uu moogaaday ciddaa leh oo aan xarbi ahayn xarbiga waxeedu haniimu noqonaya waxaas la helay oo aan shay muxrasahoo halkii lagu ilaalin jiray waxa la midkaa aan lagu ilaalinin shay awood iyo quwo u leeyo isku difaaciyana aan ahayn ninkan helayna aanu garanaynin cidda leh marka waxaynu nidhi wixii laga helay meelaan cidi lahayn haddii wax laga hela meel la leeyahy dee cidda meeshaa lahunbaa leh haddii masalan waxaynu nidhi cid ama kafle haddii masalan ama dabayle ay kuu keento ama mid ordaya uu kaaga cararo maal isaguna daayica weeyo uu ilaalinayoon qofka oon milkinaynin wixii kale dee isna muxaraska ahaa ee meel lagu ilaaliyey kaasina isna baadima noqonayo haddii waxaanu xarbi leeyahayna nin xarbi hadduu leeyahayna yacni khaniimo ayay noqonaysaa markaa waxa uu sheekhu dabageliyey ama uu ka dambaysiiyey hibo baabulhiba ayuu ku xigsiiyey waayo hibana waxayd wax laysa siiyo oon ciwad lahayn tan lafdeeda waxaanu qofku helay waa uu milkinayaa iyadoon wax ciwada ka gelin culimmada qaarkood ixyaa ulmawaad ayay dabageliyeenoo waxay ku tilmaameen yacni waxaa la noolaynayay iyo waxaan la helayba wax shaarica iyo waddada bannaankaa laga milkinayo wey waxaase ka wanaagsanayd bay yidhaahdeen intaaba in baabulqardi la dabageliyo maxaa yeelay ninkan shayga helay ee mulkinaya qaadanaya sharcigii unbaa sii amaahiyey oo ama ahaanunbu ku sii qaadanayaayo maalin maalma ka mid a hadduu ninkii lahaa soo baxo wuu celinayaa waxaa markaa waasalaa aayaad qur'aaniya aayaadkii biriga inalaaha yaamuru bilcadli waalixsaan biriga iyo samafalka iyo aayadaha faraya waa soo gelayaanoo dee waxaa baadida aheed hesheed xafiday samafalkaa iyo birigay soo gelaysaa xadiis saxiixaynna waa ku saaray rasuulka sala allahu alay slam waxaa la weydiiyey dahabka iyo fidada baadideeda wuxuu markaa rasuulku sala allahu alay slam yidhi weelka ay ku jirto iyo waxa afka kaga xidhan labadaba aqoonsa buu yihi dabeetana yeboohi sanad haddii markaa inta aad ku garan weydo iska isticmaal buu yidhi markaa oo wadiica agtaada ha ku ahaato fain jaa saaxibuhaa yowman min addahri faaddiha ilayhi wailaa fashaanaka biha haddii uu saaxiibkeedii maalin musa waktiga ka mida u yimaado u gud haddii kalena dee adigoo markaa iska farsamayso geela ayaa la weydiiye o layidhi ka warran baadida geela wuxuu uhi maa laka walahaa maxaa adiga baadida geelana idin kala galay dachaa iska daa buu ihi baadi geel haddaad aragto fa inna macahaa xidaaha wa siqaaha ayadu kabaheediina waa wadataa dee waraabkeediina waa wadatay iyo waxay ku cabbaysay taridulmaa wa taakulu shajar biyahana way iskaga arooraysaa geedkana way iska daaqaysaa xataa yalqaaha rabbuha ilaa ninkii lahaa helayo way iska iyadu shamaaxinaysaa waxaa la weydiiyey neefkii adhi ahaa wuxuu ihi khudha iyada neef adhi oo baadiya haddaad aragta qaad fa innamaa hiya laka aw liakhiika aw lidib neefka adhigii ama adigaa leh ama walaalka ama bahal unbaa cunaya ee markaa iyada waa inaad qaadaa buuli dabaa qaadidda shaygan baadidaa la qaadayo saddex arrimood ayaa ku sugan mid weeyaane ammaana ayaa dhinac kaga sugan oo dee ninkan wax qaadayaa baadida amiin buu ku yahay waxaanu qaadayo oo sharcigu gacantiisa iyo du ammaano ayuu xisaabinayaa dhinacna wilaayo ayaa kaga suganoo dee sida weliguba maalka inaa ilmaha yar uu weliga uga yahay ayuu qofkan shayga qaadaynaa dee u tawalinayaa oo sharcigu gacanta u geliyey xaggaana wilaaya ayaa kaga sugan macna aliktisaab macno shaqaysi iyo kasbasho ayaa dhinaca kaga suganoo marka uu dee qofku yaboohiyo shaygii ee ciddii lahayd soo bixi weyda wuu mulkinayaa xaggana iktisaab baa kaga sugan arkaan bayuu leeyahay baabkani saddexoo multaqid oo kaan wax qaadaya multaqad oo shaygaa la qaadaya iyo iltiqaad oo qaadistaas yustaxabu waxaa la suneeya aliltiqaadu qaadid ayaa loo sunneeyaa baadidii la qaado liwaathiqin mid ku kalsoon biamaanati nafsihi nafdiisa ammaanadeeda waqiila waxaa la yajibu waa waajibaya walaa yustaxabu lama sunneeyo ligayri waathiqin midaan ku kalsoonayn nafdiisa looma sunneeyo wayajuusu waana bannaanya fil asaxi asax haddaan qabanno wayukrahu lifaasiqin faasiqiina waa loo karahiyeystaa waxau sheekhu leeyahay waxaa la sunneeyaa iltiqaad iyo qaadid shaygii baadida ahaa la qaado cidda loo sunneeyaana waxa weeye liwaathiqin biamaanati nafsi qof ku kalsoon ammaanada nafdiisa ammaanada nafdiisa qof ku kalsoon ayaa loo sunneeyaa macnaha qofka og nafdiisu waxan inaanay ku xadgudbaynin oo uu iska haynayo shayga halkuu sharcigu yidhi mari iska marinaya hadduu yahay uu nafdiisa u kalsoon yahay inuu qaado ayaa loo sunneeya maxaa yale rasuulku sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi ilaahay waa u kaalmaynaya addoonka intuu addoonku walaalkii kaalmadiisa wado dee shaygaa baadida iyo waxa aad xifdinaysaad ilaalinaysaana waa baahi walaalkaaga aad gudayso wa qiila yejibu qiil baa wuxuu leeyahay waajib weeye oo imaam shaafici baaba sidaa umka ku caddeeyo wuxuu leeyahay dee maalkanaa laga ilaalinayaa inuu lumo xoolihii in la lumiyo oo ummadday ka wada dhexeeyaan oo in la baabi'iyo la dooni maayo sidaa daraaddeed si aanu u dayacmin waa inuu maalkii qaadaa culimada qaar baa yidhi bal ha eego uno haddii malihiisa isleeya maalkani haddaad ka tagto waa dayacmayaana waajib bay ku noqonaysaa inuu qaada haddii kalena oo uu isleeyahay ninkii laha way iska helayaa waajib ku noqon maayo sunun buu iska noqonaya walaa yustaxabu ligayri waasiqin looma suneeyo buuhi qaadidii ligayri waasiqin midaan ku kalsoonayn naftiisa oo masalan hadda waaba iska aamineen laakiin wuxuu ka yaaba wuxuu isleeyahay arbaa masaariifduba kaa yar godaayo dabeed aad dee iskaga celi falaaxdaa intana markaa qofku haddii aanu nafdiisa ku kalsoonayn ammaanadiisa iyo waxaa inay badbaadinayso inuu qaado looma suneeyo wayajuusu fil asaxi waana iska bannaan yahay looma sunneeyo e waa iska bannaan yahay inuu qaadaa fil asaxi haddaan qaban maxaa yeele dee khiyaanadiisii hadda wax khiyaanaa iskuma hube e gadaal unbuu ka leeyahay arbad yar saacubdaayo dabeednaa waxaana kugu muruxsadaane hadda wax khiyaamo ahoo muxaqiqi ninkan kuma sugnaa asalkuna waa inaanay kusoo darin oo sidiisaa iska ahaadaana waa asal saanigu wuxuu leeyahay maya mar haddii ninkuba iska yar shakisan yahay waxba yuu qaadine ha laga daayo wayugrahu lifaasiqin ninkii isagu faasiqa ahaa ee aan diinta markaa ku toosnaynayn ku camal falaynin isagaa lo waa loo karaahiyeystay inuu qaado si aanu dee waxaan u khiyaamayninoo aanu ugu tagrifalin wاlmadhabu madhab waxa weeye annahu laa yajibu ma waajibiya alishhaadu marageli cala liltiqaati qaadida in la marageliyaa waxba shardi maaha waanuu yasixu walmadhab anuu yasixu waxa ansaxaya iltiqaatu lfaasiqi faasiq inuu qaado wasabiyi iyo wadimiyi fi daari lislaami inay ku qaadaaneen way iska bannaan tahay uma aladharu adhar waxa wey anuu yunzacu waa laga siiyey min alfaasiqi wayuudacu waxaa la dhigi cinda cadlin nin caadil agtii ayaa la dhigi waanahu laa yuctabadu la cuskan maya tacriifu iyo boohintiisa bala yudamu ilayhi waxaa loo geynayaa raqiibun mid dhowra ayaa loo geyn waxau sheekhu leeyahay madhab waxa weeye inaanay waajib ahayn alishhaadu cala liltiqaad shayga qaadida shayga markaad qaadaysaa baadida ah inaad maragelisaa waxba shardi maaha haddii ammaano lagu dhiibayaba inaad maragelisaa shardi may ahayn ama ha uu qaadayo waxaa litamallukin ama lilxifd had iyo gooraale shayga marka la qaadayana laba ujeeddaa loo qaadaayo shaygii ninkii la aad u ilaalisid lilxifdi waa loo qaada litamalluk shaygan aad milkidiidna waa loo qaada ka mid ahaanna in loo marageliyaa maaha waajib laakiin waa iska sunna bay yidhahda xadiid abu daawuud uu leeyahay baa wuxuu ah man iltaqada qofka shay baadiya qada falyushid daa cadlin aw dawey cadlin ha marageliyo laba caadiliinah mid cadaaladu saaxiiba ama qaar cadaaladu saaxiiba oo dhowra walaa yaktum yaanu qarinin yaanu maqnaysiinin oonu meelaha ana geynin xadiidkaas ayaa ku soo arooray markaa qowlkan le isaga waa waajib ma aha sunun buu iskaga xambaaraya waa iska wanaagsanyay buu leeyahay wa annahu yasicu iltiqaadu lfaasiqi waxaa kale oo ansaxayaa ninkii faasiqa ahaa inuu qaado inuu qaado faasiqi waa iska bannaan yahay wasabiyi sabigi inuu qaado waa iska wadimiyi kii dimiga gaalkii inu cashuurta ka qaaday inayna udhex jiro fii daari lislaam daarulislaam inuu wax ka qaadaa shay baadiya inuu ka qaadaa way iska bannaan tahay oo dee markaa iska xaabaysigii iyo iska ugaadhsigii iyo waxyaalahaas ayuunbay la mid tahay faasiqi qaaday miyaa loo daynoo isagunbaa iska wadwadan uma nadharu annahu shaygii la qaaday yunzacu waa laga siibi macnaa qaadigaa ka siibaya ilain dadku ma kale xoog roone eh dadku waa siban yihiin aaxaadu e qaadiga ayaa ka qaadaya min alfaasiqi wayudacu cinda cadlin nin caadila ayaa agtiisa la dhigayay maxaa yeelay ninkan faasiqa ah ee aan waxba hagaajinaynin een diinta ku dhaqmaynin dee maalka ilmihiisa ayaan lagu aaminaynin maal markaa ajnaanib leedahayna iyana waa ka sii daran yahay oo lagu aamini maayo taanigu wuxuu leeyahay adarka horjeeda maye war ninku dee wax waa milkii karaaye yaan laga qaadin buu leeyahay haddii sharkiisa laga aamiyay cid caadilaho oo meesha dhowrto un ha lagu daro markaa wuxuu leeyahay qowlka adarkii faa laga faasiqa qaadi ha ka qaado nin caadilaagti ha dhigo wa annahu waladaru annahu laa yuctamadu tacriifuhu yaboohintiisana lama cuskanayo bal yudamu ilayhi raqiibun isagu keligii odhan maayo waanaa soo yaboohinaye nin dhowro ayaa loo diray oo loodhan waar daba soco bal inuu hadda u yaboohiyo sidii sharciga ahayd iyo in kale oo hadduu meeshuu ka helay meelaan ahaynba tago ama meelihii dadku ku banaanba meelo kaleba hadduu tago dee ha ku soo waabiyo ha yidhaahdo war halkanaa laga yaboohinaya halkan ka yaboohi bal yudamu ilayhi raqiibu si aan ugu gabood falin yaboohintaa wayanzicu lwaliyu weligii wuu ka siibaya luqadata sabiyi sabiga baadidii uu qaadayna wuu ka qaadi wayucarifu wuu yaboohin dabeed weligu wayatamallakuha lisabiyi sabiga ayuu mulkin in ra'aa daalika hadduu se arko xaydu yajuusu liqtiraadu lahu meeshii ay bannaanayd inuu soo amaahda wayadmanu lwaliyu weligu wuu magdhab in qasara hadduu ku gabad falo fi intisaacihi ka qaadidiisa xataa talifa ilaa uu ku dhinto fii yadi sabiy sabiyiga gacantiisa ilaa uu ku dhinto waxau sheekhu leeyahay weligu wuxuu qaadayaa wuxuu ka siibayaa luqadda tasabiyi sabiga waxaanu idhi baadidii wuu qaadi karaa markaa mar hadduu baadidii qaadi karo oo uu qaado waxaa waajiba inuu weligiisa ka qaado dee isaga lafdiisa si aanu isaga baabiin waaba intaasoo ciddii lahayd la waayaaye si ninkii maaliga ahaa aanu uga baabiin isagu waajib ahaan waa inuu uga qaadaa weligu wayucarifu waanu yaboohinayaa weligu isagaa weligu yaboohinaya wayatamallakuha lisabiyi haddii markaa uu soo bixi waayo weligii hadduu soo bixi waayo ninkii le hadduu soo bixi waayo wayatamallakuha lisabiyi maalkii wuu mulkin weligii sabiga ayuu mulkin oo waanu mulkiyey ba odhan sabiga isaga inoo keeni doono sida loo mulkinaye in ra'aa daalika hadduu arrinkaa maslaxa u arka weligu yarkan inay maslaxadu tahay mulkiga shaygani hadduu u arko wuu mulkin xaydu yajuusu iqtiraadu lahu meeshii ay u bannaanayd amaah inuu u qaadaa ilmaha yar meeshay u bannaanayd ayuu u mulkin markaa hadduu arkay inaan waxa dani ugu jirin shaygan mulkigiisa oo isagiiba qarash iyo dhib uu la gelayo dee u mulkin maaye wuu hayn oo ammaan ahaanun buu hayn meeshii ay u bannaanayd yani inuu usoo amaahdaa ayuunbu tan oo samey leanno macna aliqtiraad baa ku suganoo shayga ila ninkii lahaa hadduu soo baxo waa loo magdhabayaayo waa shay la amaahanaya buu ka dhigan yahay haddaba sabiga iyo majnuunka iyo markay qaadaan waxaan idhi weligu waa inuu ka qaadaa weligiiba haddaba ka qaadi waayo maxaa la samaynaya wayadmanu lweliyu weligii wuu magdhabi in qasara fi intizaacihi haddii uu ku gabood falo ka qaadidiisii ilmihii yaraa ee lacagta iyo wax soo helay ayaa isee weligii u arkayay isagoo haysta kii yaraa siduu ugu ciyaarayey buu gebigeediiba googooy ama suulaabuu ku riday xataa talifa fii yadi sabiyi ilaa uu sabiga gacantiisii ku dhintay weligu waa magdhabaya markaa hel isaga ayaa gabood fal sameeyey walad araadar waxaa weeye budlaanu iltiqaadi lcabdi addoonka qaadadiisa inay burayso walaa yuctadu bitacriifihi yaboohintiisana lama cuskanayo falow akhadahu sayidu hadduu ka qaado minhu xaggiisa kaana iltiqaadan qaadid sharciya ayay noqon qultu waxaan eedaa nawaawiya almadhabu sicatu iltiqaadi lmukaatabi mukaatabka qaadadiisu inay ansaxaysa wey kitaabatun saxiixatan la kitaabeeyey waxau sheekhu leeyahay qowlka adarkii waxa weeye inaanay bannaanayn oy baatil tahay addoonkii inuu wax qaadaa shay baadiya inuu qaadaa maxaa yeelay dee shaygan baadida ahi marka hore waa ammaano iyo wilaayo ammaano iyo wilaayoay ku bilaabantaa akhirkana waxay ka noqotaa ama intihaanaad tamalluq bay noqotay iyo shaygoo la milkinayo intaa midnaba ehelu ma aha addoonku qowlka labaad eedar gorjee wuxuu le waa iska ansaxayaa oo sayidkun buu ahaanayaa sidii hadduu qorax abaaba tunka soo saaro uu u milkinayo u qaadanayo u shidanayo unbay tana ka dhigan tahay haddaba mar haddaynu nidhi iltiqaadkiisu waa baatil oo ma banaano laa yuctadu bitacriifihi hadduu waxyaboohiyana lama cuskanayo oo lama tirsanayo tacriifkiisa falow akhadow hadduu ka qaado sayiduhu haddaba wixii uu soo qaaday baadida ahaabuu sayidkiisi minhu addoonkii ka qaada kana iltiqaatan iltiqaad bay u noqonaysaayo sayidkaasi unbay qaado sharciya u noqonaysaa qaaday addoonkana damaankii markaa waa ka dhacaya haddii uu ku sugo gacantiisa isagoo arkayana ayana waa la mid waxau nawaawi leeyahay waxaan idhi almadhabu sixatu iltiqaati ilmukaatabi kitaabatan saxiixatan ninkii addoonka ahaa ee la yidhi isaga haddaad intaasoo lacaga keento xor baa tahay ee shaqaynayay ee meelaha marmarayay haddii uu wax baadi soo helo inay iltiqaadkiisaasi ansaxayo weeye maxaa yeelay sidii xortoo kale ninkani dee tasarufkii ayuu la gaar yahay nin wax tasarufayo wax milkinayo waxoogay adduunyaa un lagu leeyahay wey aaniga wuxuu leeyahay qowlkaa ka horjeeda ma ansaxayo dee tabaruc iyo xifdi iyo baa ku sugano ninkan ehlu maaha wamanka bacduhu barkii xurun xoruu yahay waman wasixatu iltiqaati man walmadhabu halkii horun bay u taallaaye hadalkiina waa weyn walmadhabu sixatu iltiqaati man bacduhu xorun kow barkii xor yahay qaadidiisuna inay ansaxaysa weeye wayo waxa uu qaadanay lahu iyo warisiyadii bay u sugnaatay fain kaanat muhayaatun fain kaanat hadday ahaato muhayaatun yacni kaltan haddii ay dhexdooda tahay farisaaxibi nowbati kalka kale ayuunbaa u sugnaatay filadari haddaan qabanno wakadaa waxaa la mida xukmu saa'iri naadiri shaygii naadirka ahaa indiisa kale xukunkeeduna wala minal agsaabi kasabyaalkii ah walmu'ani iyo qarashyaalkii ah ilaa arsha ljinaayati jinaayadda arshigeeda mooyaane waxau sheekhu leeyahay waxaa kaloo madhab oo ansaxayaa addoon barhkii uu xor yahay barhkiina raqiiq yahay isagu baadi waa qaadi karaa masalan nisna waa xor nisna waa addoon mubacad baa la yidhahdaa leanna wuxuu la mid yahay bay ninkii hore xagga milkiga iyo tasarufka iyo dumadda iyo wuxuu la mid yahay ka xortaa haddaba sideeba ay u kala yeelanayaan markaa isagiina in la ogobay nis buu dee isagii leeyaho xora addoon nin kalena nis buu leeyahay see wixii la koola wuxuu yidhi wahiya waxaa baadida u soo qaadeen loo wari sayidii isaga iyo sayidkiisa ayaa wada leh sayidkan niska leh iyo isaga ayaa wada leh ayagaa wada yaboohinaya iyagaa wada milkinaya waa marka aanay kaltan lahayn fain kaanat muhayaatun fain wujiyad muhayaatun haddii la helo kaltan oo masalan wuxuu yidhi war maalinna adigu maca niskayga aan le ku leeyahay intaad ku darsato adugu maalin shaqayso anna maalin niskaaga igu daro i wada shaqeeyo si aan ku kaltanno oo aadna maalin shaqayso anna maalin aan shaqaysto kaltankaasaa jira falisaaxibi nawbati kalka kale ayuunbaa baadidaana yeelanaya filadari haddaan qabanno haddii maalinta sayidku uu leeyahay baadidaa la helana sayidka ayuunbaa la xidhiiri haddii maalintu isagu lahaa baadidaa la helana isagunbay la xidhiiri falisaaxibi nawbati filadari oo yacni khilaaf baa jira ay xagga ay iskaga khilaafsan yihiinoo shayga naadirkaa ee aan waxa joogtadae ku talagalka ahayn waxaan masalan ayaa ka sababkan iyo waxyaalahan iyo qarashyada iyo ayaa waxna waa wax iska joogto ah waxna wax naadira baa la yidhaahdaa masalan dee meel yar buu ka shaqeeyaayoo intaasi waa in iska joogto oo naadir la odhan maayo waxa naadirkii waa maxay hibo yar uu hela ilaahay mid xoo u dhiibay iyo shaygaa baadida uu iska hela iyo waxaas waa naadir bay noqonaysaa xagga qarashkana dee masalan saddexdiisa wakti oo kale qarashka wa iska caadi waaba xanuunsaday waa la dakray waxbaa waxoogay qarash ahbaa ka soo kordhay iyaduna waa qarash naadira weeye marka waxay leeyihiin xagga kaltanka waxyaalaha naadirkuna way galaan oo falasaaxibinoobati saas uu leeyahy ka ka hor jeedaana wuxuu leeyahay maye e waxyaalaha naadirkaahi way ka baxaan maalintaa nin kale hoolabun baa loo qaybiyaa haddaba wuxu uhi wakada xukmu saa'irin naadiri shayga naadirkaa in joogtada ahayn saa'ir waa baaqi baaqi naadiri shaygii naadirka ahaa baaqigiisii intiisii hadhay ilain waxaa luqabaadi baynu sheegnee wax alla wixii kale iyaguna naadir ahaa xukunkooda waa la mida minalagsaabi kasabyaalkii ah masalan nin baa wuxuu dardaarmoo siiyey ee sadaqaa la siiyey waxbaa loo hibeeyey waa kasab naadir oon ku talagal lahayn isna waa la midoo ninka ay dhacdo maalintiisa ayuunbaa yeelanayaa wlmu'ani wa xukmu naadiri min almu'ani qarashyadii naadirka ahaa een waxa joogtada ahayna ayana waa la mid masalan dee wuu xanuunsaday waabuu yar kululaado waa maydhay waxoogay qarashka markaa halaa ka imanaya kay maalintiisa dhacda ayuunbaa iska qabanaya ilaa arshal jinaayati jinaayada arshigeeda mooyaane jinaaya wax yeelo isagu cid kale u geystay ama isaga loo geystay arshiga haddii ay masalan wuxuu isaga waa la dakrayba oo dabeedna halkaasa waxoogay adduunyihii ka soo hoydeen ama isagiiba wax dakro halkaasa waxoogay gashii ka soo hoydeen kaa isaga cidday maalintiisa dhacdo la odhan maayo e kaa waa loo qaybinun haddii waxoogay adduunyaa la helo way kala qaybsan haddii waxoogay qarash lagu yeesho way kala qaybsan maxaa yeelay waxay leeyihiin arshigani qoorta ayuu ku tacalluqayaa ogobay qoortiina waa wada leeyihiin mar hadday qoortii wada leeyihin waxay ku tacalluqeen waa wada yeelanayaan wallahu aclam faslun fii bayaani xukmil multaqati shaygaa la qaaday ee baadida ah xukunkiisii ayuu halkan nooga hadlaya markaa waa laba qaybood waa wax nool iyo wax jamaada ayuu u qaybsamaa marka wuxuu inoo soo horeysay xayawaankii alxayawaanu xayawaanka almamluuku ee la leeyahay almumtanicu ee iska celinaya min sikaari sibaaci bahalaha kuwooda yaryar biquwatin awood iskaga celinaya wadalika mihaal ka baciirin iyo farasinba weeye waa awrki iyo farasin ow ama bicadwin orad iskaga celinaya ka arnabin waa bakayliya wadabyin garanuugtiyo waxaa la midka ahaa aw tayranin ama duulidoo ka hamaaminba weeye in wujida haddii laga helo bimafaazatin meel bahgooyaa haddii laga helo falilqaadi qaadigi wuxuu leeyahy iltiqaaduhu inuu qaado lilxifdi ilaalin wakadaa ligayrihi gayrkiina waa u sugnaatay filasix haddaan qabano wayaxrumu iltiqaaduhu litamalukin milkin in loo qaadaana waa xaaraam waxau sheekhu leeyahay xayawaanka la leeyahay almamluuk oo maxaa lagu garanayaa lahaanshihiisa dee waaba suntan yahay oo sumad nin la yaqaan baa ku taalla ama waxbuu qoorta u gashaday oo calaamadiisii baa ka muuqataa xayawaankaa mumtanica ah ee iska difaacaya almumtanic yacni iska celinaya min sikaari sibaaci bahalaha kuwooda yaryar iska celinaya waa sida shabeelka iyo harimacadka iyo waxaa yaryar ka iska celinaya ee iska mancinaya muxuu iskaga mancinaya biquwatin dee awood ka baciirinba wey waa awrkii oo yaala dhufaankiiyo baabu ee kumaba dhacaanba badooda ama haraati iyo qaniyo waxbay iska celiyaan wa farasin iyo faraskii iyo dameerkii iyo baqashii waxaa ow bicadwin ama orod baabuu iskaga celinayaayo iskaga mancinayaayo ka arnabin dee waa bakayliyo tawba odhanoo cidina gaari mayso wa dabyin waxa weeye garanuugti ama sakaarad waxaa waa ama cawlaha iyo waxaa weeye ama wuxuu bisababi tayraanin duulid dee waa un geedkan wax kasta hadday yimaadaanba geedkanunbuu dhakada uga bixi ka xamaaminba weeyaane waxaasoo dhan in wujida bimafaazatin haddii laga hela meel mafaazo bahgooye ah mafaaza waa meesha mahlikada ah oo haddaa mafaazadan iyo fawsgan iyo waxaana xaggay kaga yimaadeen waxay dhaheen culimmadun baa un tafaa'ul ahaanun bal in ilaahay meesha lagu rogmanayo meel lagu badbaado ka dhigo ayuunbay mafaasadaa u yidhaahdeen waa tafaa'ul ahaan mar haddii meeshaa laga helo bahgooyada ahayn cidna joogin falilqaadiyi iltiqaaduhu ninkii qaadiga ahi wuxuu leeyahay iltiqaaduhu inuu qaado lilxifdi ilaalin inuu qaado ninkii maalig ahaa inuu ilaaliyo tamalug loo qaadi maayo maxaa yeelay dee ninkan qaadiga ahi isagaa weli ka ah dadka maqan maalkooda waxaa la yidhi cumar binu khadaab wuxuu lahaa xero maalka lumay lagu xarayn jiray sida imaam maalig uu wariyey wakadaa ligayrihi gayri alqaadi qaadiga cid aan ahayna maalkaa ilaalin way u qaadi kartaa ilaalin awrtaa way xarayn kartaayo fardahaaso waxaa yare bakaylayaasha iyo haddii dee la dhaqdayo waa qaadi karaan ciddii axaadda ahaydee raacyada ahayd ilaalin way u qaaday filasaxi haddaan qabanno si aan dee khaayan ugu bixin nin markaa aamini waa qaadi karaa isagu filasaxi haddaan qabanno taanigu wuxuu leeyahay maya ma qaadayo qof kale oon qaadi ahayn maxaa yeelay aaxaaddu iyo dadka afraaddu dee awooduma laha ay maalka keyrka ay ku qaadaan wayaxrumu iltiqaaduhu litamallukin waxaana xaaraana buu idhi in xayawaankaa isagu iska mancinaya bahalaha in aad mulkidid loo qaado qof kasta waa ka xaaraan maa laka walahaa rasuulku sala alla alay slam wuxuu yidhi war maxaa adiga iyo idinkala galay neefkaa geela iskaga teg buuri maxayla way iska daaqaysaa iyadoon cidina raacin yaalaana meelahaa dee ilan wuxuu nayihi mafaaze mar hadduu bahalkiina isagu iska celinayo yaala markay meeshu cidla iska tahay inay tuugta iyo beladaa waxa u xada iyo waxa u xaqalaana meelaha kama dhodhowa meelahaa dadkunbay ku dhex jiraan marka meelaha cidlooyinka u badheeri maayaane siday meelaha isaga joogtay bahalkani iska celinaysa kiilahaun baa kusoo bixiye nin ilaalin iyagoo ilaalin u qaaday mooyaane nin kale looma ogola wain wujida biqaryatin waxaa laga helay meel tuulaa iyo meel dad joogaan fala saxu asaxbabay jawaasu iltiqaadihi litamalluq waa inay bannaan tahay milkin in loo qaado waxau leeyahay sheekhu haddii laga helo shaygaa iska mancinaya bahalaha meel haddii laga helo qarya ama beldo ama meel adigu la degan yahay asax waxa weeye inay bannaan tahay in loo qaado milkin maxaa yeele meeshiiba meel lagu badan yahe oo la joogo hadday tahay dee dadkii khaayimiinta ahaaye beladii ayaa dhex qaadaysa markaa ninku inuu qaado oo shayga inu idhaa bal ninkii ilaalo la doono haddaad weydana milki way isaga bannaantahay inuu qaadaa wamaa shayga laa yamtanicu aan iska difaacaynin minhaa bahalihii yaryaraa wadaalika mithaalka shaati neefkii ariga ahaaba weeyaane yajuusu waxa bannaan iltiqaaduhu in la qaado litamalluki milkin in loo qaado fi lqaryati tuuliya walmafaasati meeshii bahagooyada ahaydba wayatakhayaru wuu door qaadan aakhiduhu ka qaaday min mafaasatin meel bahgooyaa ka qaaday wuu door qaadan fa in shaaa hadduu doono carafahu wuu yabahu watamallakahu dabeedna wuu mulkin aw ama baacahu wuu ibna waxaafida tamanahu lacagdiisu ilaalinaya wa carafaha dabeedna waa yabahinaya uma tamallakahu dabeedna waa mulkinaya aw ama akala waa cunaya wa qariima waa magdhalaya qiimatahu qiimihiisa in dahara maalikuhu hadduu maaligiisi soo daahiro fa in akada min alcumraani haddii meeshii la deganaa uu ka qaado falow waxa u sugnaaday alkhaslataani alawlayaani labada hore ayaa u sugnaaday la haaliat ta saddexaad uma sugnaa fila saxi haddaan qabno waxau sheekhu leeyahay xayawaankii aan isagu laa yamtanicu minhaa min sigaari sibac bahalihii yaryaraa isagu aan iska dafcin karaynin ka shaatin dee waa neefkii adhi ahaa dibigii yaraa yacni nirgihii yaryaraa waxa aan iyagu bahalaa iska dafcin karayn orod iyo awoodtoona aan iskaga dafcinaynin yajuusu waxa bannaan ninkii qaadiga ahaa iyo keyrkiiba iltiqaaduhu litamalluki milk aada milkid shaygan inay u qaadaan waa u bannaan tahay fi lqaryati meeshii qaryay tuuladii meeshii la deganaa walmafaasati iyo meeshii bahgooyada ahayd dee wuxuu ka ilaalinayaa khaayin iyo iyo bahalo ayuu markaa ka ilaalinayaa hali rasuulku neef gaadhaya wuxuu idhi ama adaa leh oo qaadan oo ninkii lahaabaa iman waay ama walaalkaabaa ku iman oo dee qaadan ama ii bahalunbaa qaadan markaa iyada waa inaad xaraysaa buu ilood qaadaa wayatakhayar waanu door qaadanaya akiduu kii qaaday min mafaasatin meel bahgooye ah shay aan shaygaa yare neefka ariga ah oo kaliyo ee baadida ah ninkii qaaday wuu door qaadan saddex arrimood buu u door qaadan markuu neefkii ariga ahaa kaxeeyo saddex arrimood buu leeyahy fa in shaa carrafa wa tamallakahu haddii uu doono wuu yaboohin waanu milkin dabeed markuu ciddii lahayd waayo ayuu milkinayaa wa in shaa hadduu doonana baacahu wuu iibinayaa waxaafida amanow lacagtiisana wuu ilaalin wa carrafahaa dabeedna wuu yaboohin muxuu yaboohinayaa baadidii uma tamallakahu dabeedna waa milkinayaa wa carrafahaa lacagta la yaboohin maaye wuxuu yaboohinaya neefkii adhi ahaa ilan lacagtan qofkamay luminoo garan maayeen aw ama aakala waa cunayaa wa qariima qiimatahu qiimihiisana waa magdhabaya in dahara maaliku hadduu maaligiisi soo baxo intuu shaygii neefkii laxdiiba iska qasho qiimihiisa un hamagdhabo qiimihiisa un intuu qiimeeyo qiimihiisa un maskaxda ha ku haysto oo ninkii lahaa hadduu soo baxo ha sii taasi waxa weeye marka laga qaado meel oo bahgooye ah fa in akhada min alcumraan haddaba wuxuu ka qaaday meel la degan yahay falahu lkhaslataani alawlayaan wuxuu leeyahay ulayaan labadaa arrimood ee hore ayuunbuu leeyahay oo ah inuu hayo iyo inuu iibiyo labada arrimoodun buu leeyahy la haaliata saddexaad oo cunidda ah iyadana ma laha fila saxi haddaan qabanno markaa labadaa horun buu leeyahay ta ma laha wayajuusu waxa bannaan an yaltaqida inuu qaado cabdan adoon laa yumayizu aan waxba kala soocaynoo yar inuu baadiyo inuu qaadaa ayaa bannaan waxau sheekhu leeyahay waxa bannaan addoon yar oo aan mumayis ahayn oon waxba kala soocayn oo dhala inuu qaado ayaa u bannaan ama wakti amni haata ama wakti dhac iyo dhibaata jirto ha haato maalyaalka kale ayuunbuu la mid yahay oo addoonkaa yare lumay isagana wuu qaadayaa wayaltaqida wa an yaltaqida inuu qaado ayaa bannaan hayra alxayawaani xayawaan hayrkii fa in kaana haddaba hadduu yasracu miduu degdegayo fasaaduhu fasaadkiisu hadduu degdegayo wadaalika mihaalka hariisatinba weeyaane bal waa adeegaya fa in shaa hadduu doono baacahu waa iibinayaa wa carrafahu waa yaboohinayaa liyatamallaka si u mulkiya tamanahu lacagtiisa wa in shaa hadduu doonona tamallakahu waa mulkiyayaa filxaalisa waktigaaba waa kalahu waa cunayaa wa qiila waxaa la in wajadahu fii cumraanin hadduu meel la degan yahay ka helo wajaba albaycu iib ayaa waajibaya buuhi waxau sheekhu leeyahay waxaynu soo tilmaannay shaygaa baadida ahi inuu noqonayo laba qaybood xayawaan iyo hayre xayawaan markaa noocii hore xayawaanka ahaa iyo qaybuu kala baxayay wuu inoo soo tilmaamay halkana wixii aan xayawaanka ahayn ayuu inooga gelayaa waxaa markaa sheekhu leeyahay waxa qofkii u bannaan waxaan xayawaan ahayn waxaan nool waxaan ahayn inuu qaado oo baadi ah wixii jamaadka ahaa ama masalan maal ha ahaatee sida lacagtii iyo maryihii iyo ama iyuu markaa dee maal caynkaasaba ahaanin oo se markaa haraggii meytada iyo wixii lamid ahaayoo la magdin haddaba shaygan la qaadaya ayuunbaa balla eegayaa isbeddelkiisa iyo isbeddela-aantiisa oo wuxuuhi sheekhu hadduu yahay mima yusricu fasaaduhu wax markaba fasaadkiisa uu soo degdegayo oo xumaanayo oo aan sii oolaynin ka hariisatin waaba waxaa yare laysku dardaray laysku qooshay hariisada la yidhaahdo masalan cinab iyo aan zabiib noqonaynin wey ama timir rudab aan timir noqonaynin laba arrimood ayuu u door leeyahay iyo masalan dee cuntadii iyo raashinkii bislaay oo dhan ama wixii aan ayaama iyo dee muddooyin aan sii oolaynin weeyaane wuxuu leeyahay hadduu doono fa in shaa baacahu hadduu doono wuu iibinayaa haddii markaa xaakimiye qaadi meesha ay jiraan idankiisa ayuu ku iibin haddii kale oo aanay meeshaa joogin isagaa la istiqlaalaya wuu iibinaya wacarafahu dabeetana shaygii wuu yaboohinaya intuu iibiyo uu lacagtiisa hayo ayuu dabeedna yaboohinaya muxuu u yaboohinayaa liyatamallaka tamanow si uu lacagtiisa u mulkiyo markaa yaboohintaa waxba ku waayo lacagtana ma yaboohinayo shaygii ayuu yaboohinayaa taasi waa labada arrimood uu doorayay ka hore wain shaaa tamallakahu fi lxaali waa kalahu hadduu doonana waa mulkinayaa isla waktigaaba waanu cunayaa qiimihiisa ayuunbuu magdhabayaa markaa haddii uu helo ninkii lahaa ama markaa meel mafaaso bahgooyaha tama meel la degan yaha ahaata qiil baa wuxuu leeyahy wajado fii cumraanin hadduu ka helo meel oo la degan yahay wajabal baycu iib ayaa waajibayo oo dee iibku waa suurtagal haddii masalan raashin bisilba uu ahaa dee hadduu dheeladaa geelu yidhahdo war iibiya dee waa la iibin karayo waa suurtagal laakiin hadday meel miyi ay hoon cidibo joogin ay ahayd dee wax kale ma suurtagalaynin inuu cuno ayuunbaa markaa u bannaanayd waaye wain amkana haddaba hadduu suurto galo baqaawuhu shayga baaqi noqoshadiisii waa suurto galayaa oo shayga waa fasahaadayaa laakiin waa joogi karaa bicilaajin dawayn iyo farsamayn buu ku joogi karaa wadaalika mithaal karudabinba way yatajafafu angegaya bal waa adeegaya fa in kaanat ilqibdatu dheeftu hadday ku jirta fii bayci iibkiisa biica waa laybin oo ama fii tajfiifihi ayay ku jirtaa wa tabaraca bihi lwaajidu kii helayna wuu ku tabarucay angejintaa jafafa wuu angejin wa ilaa haddii kaloonu ku tabarucin biica bacduhu barhkii ayaa la iibin litajfiifi lbaaqii si baaqiga loo angejiyo waxa uu sheekhu leeyahay haddii shaygii waa shay fasahaadayaa oo fasaadkiisu uu dhow yahay iyo xumaanshihiisu shaygan baadida uu helay laakiin waxa suurtagal ah farsamo iyo wax kaga qabasho inuu ku baaqi noqon karo oo haddii la farsameeyo si la yidhaahdo wuu baaqi noqon karayaa xaaladan uu hadda siduu ku sugan yahi baanu ku baaqi noqonaynin misaal waa maxay wuxu uhi waa rutab rudabku waa xaaladan timirta ka horraysa ay ugu malabka badan tahay yatajafafu oo ay suurto gelayso in la engejiyaa oo yacni timir laga dhigaa waa caano oo waxaa la samayn karaa inta la garooriyo in la fadhiisiiyo dabeed ayaa suurtagal ah haddaba bal waa adeegay dheeftu siday ku jirto un baa leeyahay hadday fa in kaanat ilkibda dheeftu hadday fii baycii ku jirto isagoon waxba la angejinin waxba la fadhiisinin haddii qiimihiisa uu ku hagaagsan yahay oo faa'iido uu ku leeyahay fii baycii binta biica waa laybi dhammaantii dee xaakimka ayaana loola socodsiin aw ama fii tajfiifihi qibdada iyo dheeftu waxay ku jirta angejintiisa angejintiina ogoobay dee wadhid iyo ilaalin iyo qarash bay u baahan tahay wa tabaraca bihi lwaajidu kan helayna wuu ku tabarucay angejintaa wuxuu hi anigaa shaqaalaha angejinaya iyo meesha lagu angejinaya ilaalinteedii waxba anaa ku tabarucaya buui jafafa waa angejin maxaa yeelay dee waa maal cid kala leedahay maalka cid kala leedana maslaxadda ayaa loo fiiriyaa sida ninka dee xoolo agoon haya uu maslaxadda ugu fiirinayey ayaa ninkan xoolaha baadida hayana maslaxadda ugu fiirinaya wa ilaa haddii kale haddaba oo ninkii waajidka ah qarashkii lagu angejinayay kumuu tabarucin biica bacdu barhkii ayaa lay waxaa la odhan waar inteebaa in qarashkaa lagu angejinaya lagu farsamaynayaa noqonaya boqol kun buu noqonaya inta boqol kun markaa noqonaysun baa la iibinaya maxaa barhkaa loo iibin litajfiifi lbaaqi si baaqiga loo angejiyo oo ay dheefta usoo baxdo waman qofka akhada qaada luqadatan baadibuu lilxifdi u qaaday ilaalin abadan weligeed inuu ilaaliyo fa hiya amaanatun weeye ammaano ayay noqon ee fain dafacahaa ila alqaadiyi hadduu dhibo lazimahu lqabuulu aqbalid ayaa ku laazimaya walam yuujib ilakharuuna culimmada intooda badani may waajibinin atacriifa yaboohin waalxaalatu haadihi xaaladdu markay tan tahay waxau sheekhu leeyahay haddii uu qaado marka horeba qofka ammaano qaada luqado baadi qaada baan leeyahay wuxuu qaaday lilxifdi abadan inuu weligeedba ilaaliyo hayow ninta ciddii lahayd ay ka soo baxayso waxba milkin iyo aada qaadatid iyo shaygan niyaddiisa kuma jirte aada ilaaliseed u xafidi qofkii lahaabaa niyaddiisa ku jirtaa isaguna ehel buu u yahay fa hiya amaanatun ammaano ayay gacantiisa ku noqonaysaa shay ammaanu hayo weeye ayada iyo waxaa la tafiirteedii wixii ka soo baxaa maaligeedii ayuu ilaalinaya haddaba hadduu qaadiga u dhiibo inuu aqbalo ayaa laasim ku noqonaya qaadigaasi maxaa yeelay dee maalka ayaa loo ilaalinayaa ciddii lahaa ayaa loo ilaalinayaa manay waajibinin buuhi culimmada intoodaba alaktaruuna yani kuwa badan ee asxaabu shaafici ka midii altacriifu walxaalatu haadihi yaboohina may waajibinin mar haddii xaaladdu ay tahay inuu ninkani u qaaday ilaalin u qaado baadida inuu ilaaliyo uun ee aanay niyaddiisa ku jirin shaygan aada milkadidooda qaadatid aanay niyaddiisa ku jirin may waajibinina culimmada badidoodu yani culimmada madhabka shaafici yaboohin may waajibin maxaa yeelay waxay leeyihin sharcigu wuxuu u waajibiyey dee milki baa ka dambeeya qofkii wuxuu doonayaa inuu yaboohintan dabadeed inuu milkiyo marka mar hadduu doonayo inuu milkiyo waa inuu yaboohiyaayo qofkii hore balmaaliga ahaa la raadiyaa culamada badidooduna qaar fara badan oo khazaali iyo imaam alxaramayn iyo ay ka mid yihiinna way waajibiyeen tacriifkaas waxaa inuu yaboohiyaana waajib bay ku taha waa see muctamadkaa bay yidhahdeen weliba madhabka dhexdiisa falow qasada hadduu qasiyo bacda daalika intaa dabadeed ayaa wuxuu u qasiyey khiyaanatan lam yasir noqon maayo daaminan mid magdhabo fida saacadaan qaban ee wain akadow hadduu qaada biqasi lkhiyaanati khiyaano u qasadkeeda ayuu u qaaday fa daaminun mid oo damaanayo weeye walaysa lahu oomana sugnaanin bacdahu dabadeed an yucarifa inuu yabooyo way tamallaka u mulkiya cala madhabadan qabanno wain akhada hadduu qaada liyucarifa inuu yabooyo weye tamallaka fa ammaanatun weeye muddata tacriif intaa la yabooynayo wakadaa bacdaha muddaa dabeedna waa kula mid maa lam yakhtari tamalluka inta aanu dooranin milkin fila sax haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay haddii uu u qastiyo qofkii masalan baadida u qaaday inuu ilaaliyo hayo ayaa wuxuu u qastiyey khiyaanatan war waxa maad iskaba cuntid buuhi gebigeedaba inuu wixii khiyaamo kula kaco ayuu u qastiyey lam yasir noqon maayo u qasadka khiyaamada u qastiye keliya daaminan mid magdhaba ku noqon maayo filas haddaan qabo ilaa iyo qasadkaasi uu ficil ku darsamo ilaa qasadkaa ficil ku darsamo hadduu niyeeye uun inuu shaygii iska cuno daamin noqon maayo mid magdhaba daalik wuxuu leeya wuu magdhabaya ee hadduu marka horeba u qaaday buu idhi khiyaamo marka horeba shaygan yaboohisid iyo adilaalisid iyo waddadii sharcigahayd aad marisid umuu qaadinine khiyaanayo inuu iska cunaa buu qaaday fa daaminun qofkaasi wuu magdhabayaayo dee qasadkii iyo ficilkiiba israacay walaysa low bacdahu intuu khiyaano u qaaday dabadeedna ma laha an yucarifa wayo tamallaka inuu yaboohiyo oo mulkiyo calalmadhabi haddaan qabanno maxaa yeele bilowgii ayuunbaa dee la eegayaa oo bilowgii mar haddii dee ay khiyaamo kaga bilaabay qaasiboo kalu noqonaya isagoo dee xaakimkii iyo iskaga celiya ayuunbuu kanuu kaga beri noqon karaa hadduu yidhaha imika ayaan yaboohinaya dabeed kadib baan sanadkii inta yaboohiyaan mulkinaya uma sugna wain akhada liyucarifa waytamallaka haddii uu u qaado qofku inuu yaboohiyo dabeedna tacriifka ka dabadeed uu milkiyo fa amaanatun muddata tacriif intaa uu yaboohinayo muddada tacriifku waa ammaana oo hadday dar alla wuxu noqoto magdhow lagagama laha wakadaa bacdahaa dabadeedna waa la mid dabadeedna muddadaa yaboohinta dabadeedna waa la mid oo waa ammaana maa lam yakhtari tamalluka fi lasaxi inta aanu dooranin milkin haddii uu milkiyay damaankiisa gelaysaa laakiin intaanu milkiyin waxa ka horeeya waa ammaan oo haddii waxa la darar lay wax ugu yimaadaan magdhabi maayo qof fila sax haddaan qabanno waa yacrifu ninka wuu aqoonsan jinsahaa jinsigeediiy wa sifatahaa sifadeediiy wa qadrahaa qadarkeediiy wa cifaasaha weelkeeda iyo wikaa waxab kaga xidhan uma yucarifuhaa dabeedna waa yabooyinayaa fi laswaaqi suuqyaalka wa abwaabilmasaajidi masaajida albaabadooda iyo wa naxwihaa wixii la mida inta aan sheegin sanatan sanad ayuu yaboohin cala alcaadati sida caadada ayuu u yaboohinayaa yucarifu awalan marka hore kula yoomin maalintii la arkay waa tarafiyin nahaari maalintii labada gelin ayuu yaboohin uma kula yawmin maalintii la arka maratan buu yaboohin uma kula usbuucin usbuucin wiigii la arkaa ayuu yaboohin mar uma kula shahrin bishii ayuu mar yaboohin walaa takfii kuma filla sanatun mutafariqatun sanad kala geysan filaa sax haddaan qaban qultu waxaan idhi nawowi haddaanay al asaxu takfii way kaafin waxau sheekhu leeyahay wuxuu aqoonsan wa yacrifu min almacrifati bay tani ka timi wa yacrifu wuu aqoonsan qofkan baadidii helay jinsahaa baadida jinsigeeda ma lacag baa ma wax kalaa wa sifatahaa iyo sifadeeda ayuu aqoonsan haddii masalan lacag ay tahay dee ma noololbaa maxay tahay masalan intay sii kala tahay buu xataa ma konton kontonbaa ma boqol boqolbaa waxay tahay buu sa usii aqoonsanayaa wa qadrahaa iyo qadarkeedu intay leeg tahay wa cifaasaha iyo weelka ay ku jirta ma shandad bay ku jirtaa ma warqad bay ku jirtaa maxay ku jirtaa wa wikaaha waxa afka kaga xidhan ayuu ayadana aqoonsan sidii dee xadiidku markaas uu sheegaye uu ku tilmaamay marka uu qaado ayuu intaasoo dhan ka fiirin uma yucarifuhaa tani waa min atacriif waa yaboohintii tani uma yucarifuhaa dabeedna wuu yaboohinaya markuu intaasoo dhan aqoonsado ayuu yaboohinaya intaa kadib ayuu yaboohinaya welibana yani halkaa umada waxaynu ka fahmaynaa inaan isla markuu qaaday u kor u qaadayba inuu la dhaqaaqo yidhahdo war iyo wax ka lumeenay waxba qayd maaha hadduu intuu iska qaado jabadisisho gurigiisii iska soo jiirso dabeedna iska soo fiirfiiriyo uu dabeedna berrito ku bilaabo haba kuma jiraan oo wa iska caadi yucarifuhaa wuu yaboohintaasna waxaad ka yar fahmaysaa inuu leeyahy isagu ha yaboohiyo waxbana qayd maaha inuu isagu yaboohiyahay hadduu qof u diro uu yidhaahdo soo yaboohina waa la mid hadduu qof dee caaqilo yahay oo weliba dee aan ciyaaro suuqnimo iyo been iyo dacayad iyo waxaan lagu baranin ila cidiba ka rumaysan mayse qofka noocaasi halkuu ka yaboohin filaswaaqi suuqyaalka suuqyaalka ayuu la tegey wa abwaabilmasaajidi masaajida albaabadooda markay dadku ka soo dareerayaan wey suuqa laftiisa markay dadku joogaan ayuu suuqyada ka yaboohin iyo marka masaajida laga soo xa albaabadooda oo muxuu masaajida gudahaba ula geli waayo mikrofonka u qabsan waaye iyada taa dee waa manhi waa kii rasuulku sala alla alay slam yidhi ninka aragtaan isagoo baadi ka yaboohinaya waxaad tidhahdaan laa radda allahu calayk alla kuguma soo celiyo fa ina almasaajida lam tubna lihaada hadaba xadiidku wuxuu tilmaamayaa qofkii ay wax ka lumeen ee waxa ayaa arkay illa kuguma soo celiyo dhaha buu moog xadiiskuma sheegin markaa ninkii isagu xelay war waxa ayaa leh ma sheegin xadiisku markaa laakiin waxay isugu imanayaan cillada fa ina almasaajida lam tubna lihaada masaajidda taa looma dhisin haddii markaa la yidhaahdo taasi way ku bannaantahy ninkii uu helay inuu masaajidda isa taagu yidhah waxaasaan helay tanna kuma bannaana waxay imanaysaa markaa masaajiddii in tan loo dhisay masaajiddiina sida dee macruufkaa rasuulku inoo sheegay waxaa loo dhisay ilaahay xuskiisa iyo qira'at lqur'aan iyo salaad iyo digri baa loo dhisay marka waa in laga nahiyaa wa naxwihaa iyo wixii la mida meelaha maxaafisha iyo meelaha la isugu yimaado ayaa laga yaboohinayaa weliba meeshii uu ka helay ayuuna usii badinayaa meeshuu ka helay buu weliba usii badinaya sanatan sanada ayuu yaboohin maalintaa uu yaboohinta bilaabay ayaa sanadaa laga bilaabaya de waa sida xadiidku sanatan ayaad yaboohin uu yidhi oo maxaa sanada haddaba loogu qayday dee horta waxaa la yidhi yaalaa dadka socotada ah ee safarada iyo waxaasi dee sanad kama dib dhacaan waxaa laga yaaba afarta fasal midun inay yimaadaan baa laga yaabaa haddii aan sanad la tacriifinin oon la yaboohinin dee dadka xoolahoodii baa ka lumi lahaa waxaa tacriifkii sanadkaa looga dhigin weligeedba looga dhiginna inaanay lumin waayo haddii la yidhaahdo weligeedba hala yaboohiyo dee cidiba ma qaadeen nin qur iskuma dhowaadeen marka halkaana dayacaad baa ka iman lahayd marka labada dhinacba waa la eegay maalka yar iyo isaga wuu inoo iman doonaa cala alcaadati sida caadada ah ayaana loo yaboohinayaa waktiga iyo iyo meeshaba sida caadada ah haddii masalan caadadu ay tahay dee jornaal in lagu soo qoro ama in meel fagaaro qurhaba loo sameeyey baadida oo laysla taag dee halkaas unbu tegi meel kale u kici maayo haddii xilli wax la yaboohiyo dee xilligii unbuu tegayaa saq dhexa qabsan maayo iyo xilli aan waxba la yaboohinin cala alcaadatidu xagga zamaankii xagga makaankaba waa u taalla haddaba wuxuuhi yucarifu awalan sanadka awalkiisa wuxuu yaboohin kulla yooman maalintii la arko laba jeer tarafii nahaari gelinka hore iyo gelinka dambe ayuu yaboohin habeenna yaboohin maayo waktiga qayluuladana yaboohin maayo uma kulla yawmin maalintii la arkana maratan buu yaboohin uma kulla usbuucin usbuucii la arka mar ama laba jeer uma kulla shahrin bil la arko mar ayuu yaboohin markaa markii horea la badiyo la yidhi maalin kastaba ha la yaboohiyo labadeeda gelin maxaa yeelay marka hore shaygu lumo ayuu ninku aada u daydaeyaa muddadu markay sii dheerataba waa kasii caajisaya markaa xilligaa hore ninkuna aada u daydaya la yidhi gelinka hore iyo gelinka dambaba ha la yaboohiyo markaa culimmada qaarkood baa waxay yidhaahdeen macnaha waxay ka dhigan tahay muddadan masalan saddexda bilood ee ugu horeeya ha la yaboohiyo maalintiiba laba jeeroo labadeeda gelinka hore iyo gelinka dambe saddexda bilood ee ku xiga maalintii mar hala saddexda bilood ee ku xiga usbuucii mar hala yaboohiyo ta dambana markaa saddexda bilood ee dambana bishiiba marun hala yaboohiyo walaa takfii sanatun mutafariqatun sanad kala tagsani ayadoo kuma fila fila sax haddaan qabanno oo haddii masalan uu labiyo tobankii bilood uu afar u qaybiyo oo dabeedna uu afar sannadood uu kala geliyo oo uu afar sanaba yaboohiyo haddana sanadkii kuxiga afar bilood yaboohiyo haddana ka kuxiga kuma filla buu leeyahy oo taasi tacriif ma noqonayso maxaa yeelay dee sanad waxaa laga fahmaya wax isxidhiidhsan qultu waxaan bu uhi nawaawi haddaanay alasaxu takfi war waa ku filantii buuhi wallahu aclam xadiidku waa idlaaqay oo sanad un buu yidhi mar hadduu sanad yidhi dee sanadku ama sanad waxaa la doonaya labiiyo toban bilood une ama labiiyo toban sanaba ha ka dhigay hadduu doonayo ama sanad haba isku raaciyeen waa ku filantay buu leeyay ninkan waxaa laga doonaya muddada halkaa markaa muqnigu fasal ayuu ka dhigaya minhaajkuna ka dhigi maayo erey yarna wuu raacinaya faslun buu yihi muqnigu wayadkuru wuxuu sheegaya bacda awsaafihaa intaa ma dhigayo minhaajku awsaafdeeda barhkeeda ayuu sheegi markuu yaboohinayo awsaafdeeda barhkeed buu sheegi oo wuxuu dhan waxyay wax ka lumeen un isla taagi maaye e hadday lacag tahay war lacag iyay ka luntay lacag dollar iyay ka luntay markaa ninku dee balseedii kale iyo lambaradeedii iyo say kala ahaydii hawsii kala sheego ee waynanu shay un ku daynin ee waynu sifooyinkeeda wax ka sheega wadana sheegi maayo de hadduu wada sheego tuuggii baa odhanaya anaa leh ay si oo dabeedna burka kuu soo qaadanayo cideedii kala furtaada aanay helaynin marka waa in awsaafdiisa barhkeedun la sheega walaa yalzamuhu ku waajibi maayo mu'anatu tacriifi yaboohinta qarashkeedu ku waajimaaya in akadaa hadduu qaaday lixifdin ilaalin hadduu qaaday bala yuratibu hal qaadiy qaadiga ayuunbaa ka ratibaya min bayt ilmaal maalka bangiga muslimiinta ayuunbuu ka bixin aw yaqtaridu cala almaaliki ama maaliga ayuu ku amaahan wa in akada litamallukin hadduu u qaadayna lazimathu waa ku waajibaysaa waqiila waxaa lihi lam yatamallak haddaanu mulkiin facala almaaliki maaligi ayay guudkiisa ahaatay yaboohintii dee qarash bay u baahantay oo masalan de haddii ilaacad iyo xilliyadan wax laga sii daynayo waxbay doonayaan haddii joornaal iyo wax lagu qorayo lacag bay doonayaan lacagta ayaa la saarayaa marka wuxuu leeyahy sheekhu walaa yalzamuhu qofkii multaqidka ahaa ee baadida qaaday kuma laazimay muanatu tacriif yaboohinta qarashkeedu kuma waajibayo in akhada lixifdin hadduu u qaaday inuu ilaaliyo shaygan oo isaga aan dan kaleba ka haynin maanatu tacriif isaga kuma waajibayso maxaa yeelay dee maaligii lahaayun buu xifdeeyaa oo haddaa qarash baa loo baahan sana bal yuratibu alqaadi min baytilmaal baytulmaalka bangiga muslimiintuun baa laga bixin oo taa laga bixinayo lafdeeda sia loo dhigay culamada qaar waxay leeyihiin waa qardanoo waa lagu amaahano markuu maaligii lahaa soo baxo ayuun baa loodhan intaana bangiga muslimiinta lagaga sii qaado waa lagugu y lagugu yaboohinaya iska bixi qiil ba wuxu le ma waa infaaqo waxba laga doonay